komishinka doorashooyinka ee somalilan oo ay weheliyaan guddida howlgelinta xisbiyada iyo ururada siyaasadda ayaa maanta madaarka magaalada hargeysa kula wareegay waraaqihii codbixinta ee doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada oo u muddaysan inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sanadkan laba kun iyo afariyo labaatan ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay siyaasi ismaaciil aadan cismaan oo ku hadlayay afka xisbiyada iyo ururada siyaasadda wuxuuna shacabka codaynaya ugu baaqay inay si feejigan ugu codeeyaan ciddii ay dooranayaan komishan qaranku waxay saareen awoodda inay nidaamkii iyo wakhtigii loogu talagalay u dejiyeen doorashada inaanay marnaba dhaafin aad iyo aad baanu ugu hambalyayn oo aanu ku faraxsannahay anuu waxaan ku hadlayaa afkii ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka anay odaynam ahaan ii doorteen inaan maanta u hadlo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa komishan qaranka halkan jooga hawshoodii siday u soo guteen somalilan waxaan leeyahay ka seexda nabaddiinna uun ilaashada doorashadu nabad haynugu dhaco isxagaxagashada aynu iska dayno is-areedkaaynu iska dayno wax kastoo nabadgelyada inaga xumaynaya aynu iska dayno shacabka waxaan leenahay idinkay ku jirtaa gacantiinna cidda dooranaysaan idinkay ku jirtaan nabadgelyadana inaysaan idinkay ku jirtaan cadowga inagu farxilaa inaydaan ka farxin
sidoo kale guddoomiyaha guddida doorashada heer qaran muuse xasan yuusuf oo ka hadlay munaasabaddii ay kula wareegayeen waraaqaha codaynta ayaa sheegay inay si daahfurnaan ah u soo bandhigeen qalabka codbixiyayaasha waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waa maalin weyn oo qaranka somalilan ku weyn waa maalintii agabkii ugu dambeeyey ama ugu muhiimsanaa ee doorashadu uu si nabadgelyo ah uu ku yimid halkanna waannu ku tirsannay iyadoo ay goobjoog ka yihiin xisbiyadii qaranka iyo ururadii asxaabta farxad weyn bay noo tahay in badan baannu ka soo shaqaynaynaa hawshan cadowgeena somalilanna maanta dhabarjab weyn bay ku tahay maalinba maalinta ka sii dambaysana waxaynu gaadhaynaa doorashadii sidaa maanta baannu ugu soo bandhignay danayaasha siyaasadda dhammaan agabka ku jira iyadoo minbox ilaa baalat ilaa muxuu ahaa warqada ayaannu insha allah geedi socodka doorashada ugu soo bandhigi doonnaa haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baannu ugu faraxsannahay waa ilaahay mahaddii waxaannu leenahay bulshada reer somalilan soo diyaariya kaarkii aad ku codayn lahaydeen annaga komishan ahaan qorshaha iyagu waa diyaar doorashadana waynu gelaynaa geesta kale degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee somalilan waxaa maanta ka bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka kooban toddoba urur siyaasadeed iyo saddex xisbi waxaana kalkan maanta u lahaa urur siyaasadeedka barwaaqo oo codadiisa taageere ku soo bandhigay badiba gobollada somalilan xamse cali jeesto v o a hargeysa